Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada Galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda, midnimada iyo wadajirka ummadda. Madaxweynaha ayaa sheegay in horumarka laga gaaro amniga iyo dhismaha dowladda uu ku xiran yahay doorka ay bulshadu ka qaadato nabadaynta iyo iskaashi buuxa oo dhex mara shacabka iyo dowladda.
Waad aragteen markii qof dulmi sameeyey la qabanayo dabaabaad laguma qabtee ashkaas ayaa soo qabata ashkaastuna waxay ku soo qabataa bulshada raalli ka ah in la soo qabto kaliya inay raalli ka yihiin maaha in la soo qabto iyo sida loo qabanayo ay gacan ka geystaan haddii aan maalin walba ahaano ama ay dhacdo inaan reer hibin reer qurac iyo reer qansax aan ahaano waxaa amni noogu sulmi maayo nidaamna ku saldhiga mayo sidaas darteed waxaan soo dardaarmaynaa qof kasta oo dulmi sameeya inay keligiis ku noqoto bulshaduna inuu keligiis ku noqoto gacan laga geysto wax horumar iyo wanaag ah waxaa ka horeeya in la gaaro horumar in la helo deganaansho iyo xasilooni xasiloonidana waxaa u horeeya amni waa inay bulshadu intaas haysato ay ay adkaysato arrimahaasi gaara waxay u saaran yihiin markii laga yimaado institutionka dowliga duwabka iyo salaadiinta iyo boqorada nabadoonnada culimaa-udiinka ganacsatada dadka waxgalka ah ee waxgaradka ah inay kala shaqeeyaan ama ay ka shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo dowladda kala shaqeeyaan taasaan soo dardaarmaynaa insha allah